haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aqalka sare ee soomaaliya ayaa madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqay inay isu yimaadaan shir lagu xalinayo khilaafka ka dhexeeya dhinacyada shirkaas ayuu aqalka sare dalbaday inuu dhaco ka hor shan labaatanka bisha juun waxaana uu magacaabay guddi kasoo shaqeeya qabashada shirkan oo uu gudoomiye u yahay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi waxaa sidoo kale jirta in safaaradda maraykanka ee muqdisho ay warsaxbada toddobaadkan soo saartay ugu yeertay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya inay heshiis la gaarto maamulada kala gedisan ee dalka soomaaliya si dhibaatooyinka khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhexaluusan dhinacyada loo soo afjaro islamar ahaantaasina hore loogu sii socdo soomaaliya ayaa wajahaysa xilli doorasho waxaana jira qabanqaabo lagu doonayo in doorasho ay ka dhacdo soomaaliya caaradkuna waxa uu dalbanayaa in doorashada wakhtigeeda lagu qabto hadalka kasoo yeeray aqalka sare ayaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa muqdisho toddobaadkan waxaa kulan ku yeeshay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo iyagu hogaaminaya madasha xisbiyada qaran iyo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kulankan ayaa la sheegay inuu ka dhacay xarunta madasha xisbiyada qaran ee muqdisho waxaana la sheegay in diiradda lagu saaray doorashooyinka soo socda ee la filayo in dalka ay ka dhacaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkii hore khudbad uu baarlamaanka u jeediyey ku sheegay in uu taageersan yahay in doorashadu ay ku dhacdo xilligii loogu talagalay magaalada hargeysa toddobaadkan waxaa laga dejiyey sagaashan qof oo dalka turkiga ku xirnaa kadib markii uu saameeyey duulimaadyadii la joojiyey coronavirus darteed waa tahay aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad qaybaha hore barnaamijka ku maqlayseen toddobaadkan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa baaq si kala goonigooni ay usoo saareen ugu yeeray dowladda federaalk ee soomaaliya inay wadahadallo la furto maamul goboleedyada dalka soomaaliya haddaba hadalka aqalka sare iyo beesha caalamka hadalka kasoo yeeray muxuu kaga dhigan yahay dowladda soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaanba waddanka arrimahani waxay la qaadaa dhigaya maxamed xaduur nuurre maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada muqdisho ayuu joogaa waxaan ugu horeynan weydiiyey bal sida uu arko hadalka kasoo yeeray aqalka sare iyo midka maraykanka kasoo baxay ee sida goonigoonida ahi dowladda soomaaliya loogu baaqayay wadahadallo la furto maamulada dalka soomaaliya bismillah waa mahadsan tahay jamaal adig dhegeystayaasha v o dan salaamaya dabcan arrinta hadda lagu baaqayo oo labada jaanib aqalka sare iyo beesha caalamka ay si wada jira ugu wada baaqeen in la wada hadlo waxaas leedahay waa fursad maaragtay soomaalida ay u baahan tahay waqtigan waxaa la joogaa xilligii soomaalida laisku jiijiidi lahaa wax badanoo hadda hore u qaldaman dib loo sixi lahaa lana diyaargaroobi lahaa system cusub oo dalka uu yeesho dowladda hadda jirta ee waqtigeedii waxaa ka har waa bilooyin marka hadalkan labada dhinacna wuxuu u muuqdaa maaragtay dalka iyo dadka masaalixda ugu jirto marka waa tahay maxamed ma jiraa hadda fursad ay heshiis dhinacyada ka gaari karaan khilaafaadkooda oo doorashada waqtigeedana lagu qabto dabcan ha fursado weyn way jiraan maxaa dhaca soomaalidu mar walbay wada hadli kartaa dee dadka waa hal luuqaday ku wada hadlaan dad maaragtay kala fog ama dad maaragtay dagaal ka dhexeeya maahan wadahadal iyo heshiis mar walba waa muhiim waxaa keliya lagu hormari karaa ama dalkan lagu badbaadin karaana waa in la wada hadlo oo miiska wadahadal kala yimaado de waana la heshiin karaa oo haddii si dhaba loo wajaho xaaladda markan lagu jiro heshiis fiicanna wuu kasoo bixi karaa waana wax maaragtay dadka soomaalidana ay wada danaynayaan waana waajib baan isleeyahay waqtigan in la wada hadlo oo laga wada hadlo masiirka siyaasadeed ee dalka hadda uu ku jiro iyo midka doorasho labadaba iyo jihada iyo sida saxda ee soomaalida iyo qarannimada loo badbaadiyo ugu dambeyn maxaa dowladda la gudban hadda dowladda soomaaliya dabcan waxaa la gudboon in ay fiiriso masaalixda dalka iyo dadka maxaa yeelay madaxweynaha hadda jooga wuxuu ku yimid doorasho doorasho waqtigeeda ku dhacuna ku yimid soomaalidana waxay dhaxasho waxaa kamid ahaa in yani waqti walba sidaan ay isku badbedelaan oo qolo walba waqtigeeda markuu dhamaado qolo kala timaado dabcan arrintaasina waxaa keliya oo dowladda looga fadhiya waxa weyaan inay dadka isku jiijiido isku keento qolo walba oo wax tabanaysana qanciso si aqirkii dalka iyo masaalixda ummadda xoogga loo saaro sidii dowladnimo dhamaystiran oo heli lahaa dowladda waxaa keliya oo la gudboona waa intaas dabcan inay sameeyaan waa rajeynaynaa aad baad mahadsan tahay kaas waxa uu ahaa maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tani kulanti dambe nabadgelyo